aada umahadsantihiin reer kulmiy horta marka hore xarig amba xabsi lageeyey ma jirin afduub afduubaa laigu sameeyey aniga waa la afduubay hotel la yidhaahdo hotel beder oo magaalada gasamaraabo dadka hotelkaas ciidamo iyo waxaa ugu yimid nima saraakiil ah nu afduub oo kale ahay ugu wadaan marka hore waxay ii sheegeen in dad madaxda qaranka ka tirsan ay dacwo ii haystaan kabacdina waxaan ku yidhi saldhiga booliiska iyo meelaha wax lagu baaray iyo nageeya maysana geyn meelo kale geeyeen xarunta shirka hore meel ku dhow guri ku dhowaa muddaa laygu hayay amba laygu xabisay si sharci darro ah oo afduub ah soddon iyo lix saacadood aan isleeyahay meelahaas waa garta
kabacdina waxaa dhacday in dabcan meelo badan laislaha hadlay intaas aan meesha ku afduubnaayna marna layma weydiin wax su-aal ah iyo wax xaggeed maxaa jiray iyo maxaa lagu hataa wiilashii amba ciidankii amba saraakiishii meesha jooga kulligood waxay ugu yidhaahdeen annagu ma naqaan soo qabtaan ugula yiri
waa garta
marna baa nin kamidu wuxuu ugu yidhi waxaa naloo sheegay inaad baarlamaan laga dhisayo duusamareed aad guddoomiye ka noqon rabtid
waa garta
marka arrintaasu arrin oo waxay igu noqotay aniga aada aan ula fajacay oon ula yaabay dadkii runtii magaalada deganaa amba aan isgaranayno dhanna la yaabeen waxaa ka dambaysay intaas in la yidhi haddana magaalada inaad ka baxdid waaye oo magaalada inaad ka tagtid
maasanta waxaan rabaa inaad intaana u gudugelin magaalada iyo qaabka uga soo baxday yaa weeye cidda kugu timid hotelkii aada deganeed booliiskaas horboodaya ama hogaaminay ee amarka lasoo siiyey ee kugu amray in aad madaxdii la kulmi doonto meesha kaa saaray
maya ragga ii yimid runtii ragga ii yimid waxay ahaayeen booliis iyo nabad sugid intaba rag saraakiil iyo ciidanba ah laakiin aan ka dareemayay in ay haysato culays kale ay ka weyn wasaaraya laakiin aan ku qanacsanayn inay aniga amba lee xero amba sidaa laila dhaqmo urdaaranayo dhahayay adeerow ma ahayn adiga dembina kuguma hayno wax kalena kuguma hayno laakiin waa nagula amray oo madaxdeena na amartay specially waxay ii sheegeen nimankaasu in yaxya la yidhaahdo oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha marna wasaaradda arrimaha gudaha ula shaqeeyaa la yidhaahdo oo dhuusamareeb wax ka joogay ii sheegeen u yidhahda ninkaas yaa yaa iyo iyo madaxa ka sarraysa oon dabcan u qaatay maadaama ay ninkaas xafiiska ra-isul wasaaraha magaciisa oo meesha ku joogo aan ra-isul u qaatay aniga
aniga xog waxaan ku helay in nin aad saaxiibo ahaydeen oo booliiska soomaaliya gaar ahaan taliska dhuusamareeb hogaamiya inuu ku yimid oo ku yidhi waxaa waxaa tahay saaxiibkay waxaan qaadanayaa amar la isiiyey qof iga kaa wanaagsan qof iga kaa wanaagsan ku xidhan laheedna ma jirto inuu ku yidhaa maqle yaa weeye qofka magaciisa ma noo sheegi karta maya qofka specially ugu yiri inaan ku geynaan rabnaa weliba waa nin la yidhaha yaxye yaxye la yidhaahdo oo ka tirsan xafiiska wasaaraha ka shaqeeya sida wasaaradda arrimaha gudahana sheegtay lafteeda inuu ka shaqeeyo oo aniga runtii meesha ka tirsan yahay toos uma garanayo laakiin aan u qaatay nin oo wejiyo badan loo marba meesha laraba loo adeejiyo asna ku tarax tage oo dadka ku dulmiya magaca xafiiska rasaaraha iyo xafiiskaasoo islaalaya marka waxaa iiga warantaa magaalada qaabka uga soo baxday
magaaladii waxaan uga soo baxay raggii saraakiisha ahaa oo amniga oo dhan ayaa isugu kaga yimid ugu dambaystii waxay igu yidhaahdeen madaxda qaranka ayaa amarkan iskale amarka ugu dambeeya waxaana siiyey wasiirka amniga magaalada in lagaa saara aa la go-aamiyey ani waxaan ku yidhi magaalada waa magaaladeydii xaqaan uleeyahay inaan joogo haddaan dembi galana sharcigaa jiro maxkamadaa jiro waxa aad ugu haysaan ma jiraan ma yidhahdeen waxaan ku yidhi marka waxaad samaysaan caddayn isiiya marka oo warqad qora inaad magaalada iga saarteen dabcan ayadina waa diideen laakiin markii aan saaxiibadii iyo dadkii asxaabta ahaa tashanay waxaa soo baxday maadaama hadda meesha aada lagu leeyahay xamar tahay oo muqdisho tahay oo magaalada adeganada ay tahay isaga soo tag dabcan waa qabaa weli inaan arrintaas aysan intaas ku dhammaanin oo dadka intaas sameeyey waxyaalo kale a samayn karaan weli waxaa isoo gaaraya weli handadaad iyo waxyaalo kale isoo gaaraya oo dad dhahaya yaxyaan la xiriir dambeenahay ka imaanayso waa mahadsanta ma ma hayno waxaan rabaa marka inaan ogaado magaalada ma lagaa soo saaro inta lagu qabtay diyaarad aadna ogeyn safar aadna ogeyn lagu soo geliyey oo xamar lagaa soo riday mise waxaa lagu yidhi ka bax adiga is-abaabulo soo bax may ka baxaa la yidhi inaan baxayo marka aan aan anig go-aan la qaatay saraakiishii aniga aan amar isla qaadanay ma ay qoonta igu leeyihiin waxay keentay marka inay iyadii aaminaan oo yidhahdaan marka anaga inaan ciidanka ugu darno airboortku geyna iyo uma baahnin mar hadiba waa ku aaminaynaa laakiin waxaan ku amrannahay inaan magaalada kaa saarno oon diyaarad ku saarno marka marka intaas waa macriifada aqoonta aniga ayaga aan isu lahayn laakiin amarku wuxuu ahaa ay heesteen oo ii sheegeen inay diyaaradda ugu hubsadaan marka goortii aad ballanteen oo aad ku heshiisay inaad magaalada ka bixi doontid iyo xilliga aad soo baxday intee u dhexayso waxba uma dhexeyn waxay keliya diyaaraddii m xalal go-aanka la gaaray maantana diyaaradda in imaanaysa inaan soo raaca ayaan u sheegay xamar soo aadayso wakti diyaarad timidna waa saddexdii galabna waaba kasoo baxaaba magaaladii diyaaraddii aan soo raaca
muqdisho markaa timid meeshaad doontaa magaalada uga nooshaa mise weli waxaad ku jirtaa gacan
maya alxamdulilah hadda gacan aan ku jira ma jirto laakiin laakiin dhib iyo iyo tahdiid badan yaa laysoo marsiiyey oo aan isleeyahay dad aan u qalmin inay inay dawladda magaceeda ku shaqeeyaan aan ka dambeeye anaa isleeyahay ma mudnid in lagu tahdiido oo awood dawladda lagu tahdiido ama lagu handado laakiin awoodda ciidanka qaranka in si xun oo aada u qaldan looga faa'iidaysanaayo aan aan dareensanaha
dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan waxaa jirta siddeetan iyo sagaal xubnood oo ay ahlu sunno ku dhawaaqday oo baarlamaanka galmudug ay ku sheegtay dadkaasaad xubin ka noqon lahayd sida qorshuhu ahaa oo aan xog ku helnay maxaa dadka kale loo xiri waayey oo loo ciqaabi waayey oo magaalada looga soo masaafurin waayey oo adiga kaligaa lagu raadsaday
horta waxaan isleeyahay tan su-aashaan dambe oo ah maxaa adiga kaligaa lagu raadsaday sabab dhibkaan aniga ugu dhacay inuu dad kale ku dhici doono waa waa qiyaasa inaan usoo hormaraa laga yaabaa laakiin sideetan sagaalka ahlusunna iyo sideed sagaal inay yihiin iyo inay ka badan yihiin inay ka yaryihiin ma aqaan laakiin ahlusunna inay baarlamaan ay sameynaysay weliba ay wax doorteen oo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan ay doorteen waa ogahay aniga ma u malaynaya intaas ay weyso kana mid ma ahayn aniga baarlamaankaas laakiin kan ay dhiseen dawladdu ay dhistay oo ninka hadda aan sheegaa yaxye la yidhaahdo oo xaliska wasaaraha ka tirsan iyo dad shaqaalayaal ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ka tirsan ay dhiseen oo sideetan iyo sagaalka ah sideetan iyo sagaal kamid ah ay dhisteen ayadoo qortana aniga habka uu ku yimid aan dhalisanaa horena u dhaliilay ilaa haddana aan aaminsanahay inuusan baarlamaan sharciga galmudug leeda aysan ahayn uusan processkii odayaashii dhaqanka iyo beelaha inuu ku yimaad ay ahayd uusan ka imaan marka maxaa maxaa ku dhaliishay ma waxaa ku dhaliishay inaad ka mid noqon weyday baarlamaanka galmudug mar kale oo nasiibku ku kuu heli waayey mise waxaad wax kale ku dhaliishay waxaan ku dhaliilay wax dhaliil maba ahaane wax ummadoo dhan ay arkayso oo ay qoreen guddigii meesha joogay iyo madaxdii dawladda ay isla qoreen meeshay odayaashu kasoo qori lahaayeen amba qabaa'ilka oo xibin wada ka imaan lahayd ee la yidhi hebel adiga qoorqoora madaxweyne laga leeyahay markuu rabiyaa maya ka bax meesha
marka taas laftirkeeda hadaa haddaa ayadaba kuu raaco dad badan oo adig kula mida oo dhaliilsan ama diidan qaabkii baarlamaanka loo soo xulay ayaa jira oo warbaahinta ka hadlay fagaare istaagay oo dhuusamareeb ku nool maxaa iyaga loo aadayo adi lagu aaday
waakan aan hore kuu iri waxaan waxaan isleeyahay anigu waa usoo hormaray waana dhaqan ku cusub hadda dhuusamareeb iyo galmudugba inta aan aniga ogahay waa dhaqan ku cusub in in dad cid laga taxiilo oo deegaanka dadka dad u dhashay qof u dhashoon dembi lahayn laga taxiilo waaba waa wax cusub laakiin haddaysan dadka deegaanku aysan ka hortegin taas waxaan isleeyahay aniga iga bilaabatay laakiin
dadka ku nool galgaduud waxay noo sheegeen inaad ahayd nin aada u hadla oo warbaahinta ka soo muuqda oo dowladda aada u dhaliila waxyaabo badan oo ay dowladdu qaladay iyo wax aanayba sameynba inaad ku dhaliisho marka ma u malaynaysaa inaad inaad sababsatay xaasha lillah horta dawladda ma dhaliilin processkan dhaliilay oon diidanaa processka lagu dhisay ama lagu qoray sideetan iyo sagaalka xildhiba lixdan iyo sagaalka xildhibaan oo ay soo qoreen dawladdu ay qoratay qaabka lagu dhisay ayaan dhaliilsanaay haddana dhaliilsanahay oon oon leeyahay mana u qalmaan reer galmudug processkii loo baahnayna ma marin xaqna looguma le in in shaqaalo loo qoro xafiisyada dawladda laga taxeeyo shaqaalayaal loo qoro xaq looguma le dadka
labaatanka soo hartay ma ku qanacsanin sida loo soo xulay
dabcan ahlusunna labaatankaas soddon lagula heshiiyey soddon shantii looga baxra labaatan lagula heshiiy ahayd oo isleeyahay hadiiba haddii walba la sameyn lahaa laba qayb laga dhigi lahaa oo qaybna ay xabsiyada dawladda laga soo qori lahaa qaybna ay ahlusunna soo qori lahaa taan ku weydiye waxa weye ahlusunna sida usoo xushay maku qanacsaneed adiga labaatanka xubnood
halsuna gooni uguma qancin laakiin halsuna waa qabaa inay inay dabcan ay ahlusunna waxay soo xuleen ahlusunna waxay soo xuleen dad kuwii ugu dhowaa oo ay ku kalsoonaayeen oo xafiisyadooda ka tirsanaa oo ay qaraabo ahaayeen maxaa kuwa ahlusunna ugu qanacday oo aada ugu qanci weyday kuwa kale ee dowladdu door ku lahayd soo xulistooda illan waa isku mid mid walba hay nin jeclaysia lagu keenay waxa la isku hayo hadda maba aanba kuwa ahlusunna waaba labaatan xildhibaano dadkooda wax weyn bedeli karo oo hadda ayakiiba loo diiday ayakiiba loo diiday inay kamid noqdaan baarlamaanka hadda jira oo la fariistaanba loo diiday oo oo oo go'doonsan oo qoqoban oo oo la faquuqay marka ayaka hadda sabab aan aan u dhalinaba waxay namaba jirtaba ayaka hadda codna male shirarkana ma tegi karaan
laakiin waxa weye waxay waxay ku xuquuq yihiin xildhibaan kasta ha ahlu sunnaha ka yimaada ama dhan kale ha ka yimaada waa isku xuquuq waa muwaadin waa qof waa shaksi nidaam qaldana la aaminsan yahay in badanoo ka mida ay ku yimaadeen ama dowladdu ha kuwii lug yeelato ama qabaa'ilka si qaldan ha u xulaan ama ahlu sunna ha u soo xulaan marka maxaa kan si qaldan ku yimid la aaminsan yahay ugu qanacday oo kan ugu qanci weyd ortis marka ugu horeysaba baarlamankan oo galmudug ay yeelanayso waxay ahayd inuu dadka ka yimaado bulshada galmudug inuu ka yimaado inay odayaasha iyo dadka bulshada qaybadeeda soo gudbiyaan in odayaasha wax saxiixa wax saxiixa iskale soo saxiixaan marka ugu dambeysay ahayd waxa aan ka hadlayno marka labaatan iyo siddeetan iyo inta ma ahane wixii dhismihii qaabkii dhismo ay ahayd galmudug inay ku dhisanto labada kun shan iyo tobanka marka carali jogol lagu soo dhisay yaan ka lahareer maray wax kale oo cusub oo ay dawladdu la timid oo guddiga ay dawladdu samaysatay uu la yimid aa lagu dhisay waxaan isleeyahay aan isleeyahay runta kuma dhismayso galmudug kuma dhismayso aan leeyahay qaba magaaladii ciidamada amniga ee dhuusamareeb jooge ayaan ka joogi waayey inaan dhuusamareeb joogo oo danahayga ku joogo ayakoo ugu yidhi madaxda qarankaan amar ugu haysana in sidaas aan samayn